galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington
waa maalin sabti ah bisha oktoobar waa toddobiyo toban sannadka labada kun iyo shan iyo tobanka waxaadna naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka labiyo labaatanka iyo f m-yada geeska afrika telefoonnada gacanta iyo bogga aan internet ku leenahay ee v o somaali dot com barnaamijka galabta waxaa halkan idinka daadahaynaya maxamed colaad xasan iyo anoo ah ismaaciil xuseen farjar
marka waa la bedelay oo waxaa soo baxay hadda waxaa la culiyay ereya kaleeto oo ay ka mid yihiin c v e wax la yidhaahdo ama countering violence extremism in yacni qaabkii lagula dagaalamayay argixisadana in la bedelo dadkana aysan u qaadanin in cid gaara loo dal leeyahay oo tusaale ahaan in yacni laga fikiro qof muslima inuu yacni geysanayo falkaas
waa wasiirka amniga soomaaliya cabdirasaaq cumar maxamed oo ka hadlayay shir argagixisada iyo xagjirnimada looga hadlayo oo maanta ka furmay magaalada muqdisho waxaad kaloo idaacaddayada galabnimo aad ku maqli doontaan ciidamada badda ee puntland oo howlgallo ku soo qabqabtay doonyo si sharci darro ah uga kalluumaysanayay xebaha soomaaliya
waxaan soo qabannay laga soo bilaabo setembar aaanieedeedii ilaa hadda sagaal duumood saddex waa la sii daayey lixna waa taagan yihiin ayagana sharcigaa la marinaya duumada doomaha waxay isugu jiraan iiraaniyiin iyo yemaniyiin ilaa boqol iyo soddon qof baa saaran tiiba labaatan iyo shan labaatan iyo sideed bay udhexeeyaan waa iiraaniyiin dhammaantood
dowladaha soomaaliya iyo isotaga imaaraadka carabta oo kala sixiiday heshiis imaaraadku uu mushaar ku siinayo ciidamada militariga ee dowladda ayaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha iyo qodobo kale ayaan idinku haynaa idaacaddayada galabnimo marka horeyse ku soo dhowaada warkii dunida
shir looga hadlayo argagixisada iyo la dagaalanka xagjirnimada oo ay soo qabanqaabisay wasaaradda amniga ee dowladda soomaaliya ayaa maanta ka furmay magaalada muqdisho shirkan oo laba maalmood socon doona ayaa madaxda ururada bulshada rayidka ah dhallinyarada ganacsato saraakiisha amniga ee dowladda iyo aqoon-yahan kale ay kaga wada tashanayaan sida ugu habboon ee loola dagaalami karo argagixisada iyo xagjirnimada iyo halista ay ku hayaan bulshada shirkan ayaa ku soo beegmay iyadoo maanta magaalada muqdisho oo ay ku kala sixiideen heshiis dowladaha soomaaliya iyo imaaraadka carabta kaasoo imaaraadku uu ku bixinayo mushaarka ciidamada qaar ka mid ah ciidamada soomaaliya dhinaca kale ciidamada badda ee puntland ayaa maanta soo bandhigay doonyo ay howlgallo ku soo qabteen oo si sharci darro ah uga kalluumaysanayay biyaha xeebaha soomaaliya doonyahan oo laga leeyahay waddamada iiraan iyo yemen ayaa waxaa saaran ilaa iyo boqol iyo soddon shaqaale ajnabi ah iyo dhowr qof oo soomaali ah oo ilaalo ahaan ula shaqaynayay ugu yaraan qof hal afar qof ayaa maanta ku dhintay isku dhacyo kala duwan oo ka dhacay deegaanada falastiiniyiinta kadib markii ay isku dhacyo dhex mareen ciidanka israa'il iyo dad falastiiniyiin ah dilalkan ayaa ka kala dhacay magaalada hebron ee daanta galbeed kadib markii uu nin falastiini ah uu mindi ku weeraray mid ka mid ah dadka israa'iiliyiinta ah ee halkaasi deggan kadibna uu boolisku dilay halka sidoo kale boolisku ay rasaas ku fureen wiil falastiini ah oo siddeed iyo toban jir ahaa kaas oo markii dambe u geeriyooday dhaawacii soo gaadhay warar kale ayaa sidoo kale sheegaya in wiil kale oo falastiini ah oo lix iyo toban jir ah ay booliska israa'el ku dileen goob dadka lagu baadho oo ku taalla bariga magaalada jerusalem sidoo kalena ay haweenay falastiini ah ku dileen meel u dhow magaalada hebron taasoo ay sheegeen in ay weerar mindi ah ku qaaday haweenay ka tirsan booliska israel madaxweynaha dalka maraykanka barack obama ayaa walaac ka muujiyey rabshadaha cusub ee dib uga soo cusboonaaday bariga dhexe madaxweynaha ruushka valadimir putin ayaa sheegay jimcihii shalay in inta u dhexaysa shan kun ilaa iyo toddoba kun oo qof oo u kala dhashay waddamada ruushka iyo dalal horey uga tirsanaan jiray midoogii soofiyeti ay ka barbardagaalamaan ururka isis ee syriya tiradaas oo laba jeer ka badan miduu sheegay bishii lasoo dhaafay putin ayaa hadalkan ka sheegay shir madaxeed ay madaxda wadamadii horey uga tirsanaa midoogii yurub midoogii soofiyet aarahdi ee burburay ay ku lahaayeen dalka kazakhistan master putin ayaa sheegay inaysan ogolaan karin in waaye aragnimada iyo xagjirnimada ay dagaalyahanadaasi ka soo dhaxlaan isis ay kula soo noqdaan gobolka master putin ayaa dhinaca kale sheegay lixdan boqolkiiba dhulka syriya ay ka taliyaan ama isis ama jabhadda al nusra iyo ururada kale ee ay maraykanku u aqoonsan yihiin argagixiso
bas ay saarnaayeen muhaajiriin ayaa maanta oo sabti ah gaadhay dalka slofeniya kaasoo muhaajiriinta ka soo qaaday dalka croatia markii ugu horreysay kadib markii dalka hungari uu xidhay xuduudda uu la wadaago dalka croatia muhaajiriintan oo nolol wanaagsan ka rajaynaya in ay ka helaan qaaradda yurub ayaa hadda bilaabay in ay soo maraan dhabbe cusub oo uga furmay dhanka dalka slofeniya dalka hungari ayaa xalay sakhdii dhexe xidhay ee xilliga yurub xuduudda uu la wadaago dalka croatia inta uusan xidhin xuduudda ayuu u ogolaaday qaar ka mida muhaajiriintii halkaa ku sugnaa in ay soo dhaafaan dhinaca xuduudda
halkaad warkaasi ka dhegaysanaysan waa idaacadda v o a oo toos idinka imaanaysa magaalada washington sidii aad warkaba ku maqlayseen waxaa maanta magaalada muqdisho ka furmay shir looga hadlayo siyaabaha ugu habboon ee looga hortegi karo xagjirnimada iyo falalka argagixiso ee ka dhasha kulankan oo ay furtay dowladda soomaaliya ayaa waxaa ka qaybgalaya hogaamiyaasha ururada bulshada rayidka ah culamaa udiin ururada dhallinyarada saraakiisha hay-adaha amniga ee dowladda iyo mas-uuliyiin kale waryaheena magaalada muqdisho jacfar kukaay ayaa warbixintan inoo soo diray shirkan wadatashiga hoggaanka bulshada waxaa abaabulay fulinayana wasaaradda ammaanka gudaha waxaana gacan ka geystay hay-adda wacyigelinta bulshada iyadoo xoogga lagu saarayo sida ugu habboon ee loola dagaalami karo waxa loogu yeero argagixisada islamarkaana ay nabad sugayaasha iyo bulshadu ku wada shaqayn lahaayeen waxaa furay wasiirka amniga gudaha cabdirasaaq cumar maxamed waxaana ka soo qayb galay saraakiil sarsare oo ka tirsan amniga iyo bilayska madax ka socotay xafiiska ra-iisul wasaaraha ururada dhallinyarada iyo haweenka ah iyo dadweyne kale waxaa munaasabadda ka hadlay guddoomiyaha xarunta wacyigelinta bulshada maxamed cajiib oo tilmaamay in ujeedka ay kulankan wax uga soo qabanqaabiyeen uu yahay sidii hay-adaha ammaanku ay u dhagaysan lahaayeen talooyinka bulshada islamarkaana dadweynuhu ay haddii ay dhaliil dhanka sugidda ammaanka ahy leeyihiin loogu soo bandhigi lahaa wiil soomaaliyeed iyo gabar soomaaliyeed waxay ka imaanaan dalka dibadiisa markii ay ka imaan waxaa lee wadanka gudihiisu isku qarxiyay qaraxyadaas imaanayo oo bulshada gudaheeda ka imaanayo cadow aanan qoray wadani uu yahay marka uu bulshada soo dhexgalana bulshada uu dhibaateyna asna naftiisa haligayo annagaana laga rabaa inaan bulsho ahaan siyaasad ka dejino bulshadeena aan wacyigelino oo keena xun na aan u hiilino oo aan wanaagka farno kii wanaagsanna aan wanaagka ku taageerno bulshooy wixii maskaxdeena ku jiray aan isleenahay hay-adaha amniga ama wasaaradda amniga waa ku kabi kartaan in aan maanta aanan xagranin oo soo saarno fikirkeena
saraakiishii ka socotay bilayska ee munaasabadda shirkan lagu furayay ka hadashay ayaa qiray in inkastoo bilaysku ay muqdisho oo keliya ku leeyihiin ku dhowaad labaatan saldhig iyo in ka badan soddon rugood ay haddana aad u liidato wada shaqaynta bulshadu ay ciidamada la leeyihiin taasina ay keentay in dalool dhanka ammaanka ahi uu halkaasi ka dhasho sida uu jenaraal maxamed cumar madaale oo munaasabadda ka hadlay sheegay dhallinyaradu kuma dhiirato inay bilayska qortaan xilli saraakiishii hore ay siyaabo kala duwan saaxada uga sii baxayaan dhibaatada ugu badan ee ciidanka booliiska hadda hortaalla waxaa weeye dadkii xirfadaha lahaa waa wax duqoobay wax geeriyooday wax shaqooyin iskood u abuurtay ma hayno dhallinyaro aan bishinkoodu yahay inay ciidanka booliiska kusoo baaraan kusoo biiraan shaqada amnigana bartaan
wasiirka ammaanka gudaha soomaaliya cabdirasaaq cumar maxamed ayaa goobta ka xusay in dhibaatooyin fara badan oo la dagaalanka argagixisada ka dhashay aawadeed ay hadda dunidu isku raacday inay bedesho magacaase sababtuna waa in dadka qaar ay islaamka uun u aqoonsadeen waxa argagixiso loogu yeero sidoo kalena la dooriyo qaabkii loola dagaalamayay
waa wax caalamka oo dhan saameyn ku yeeshay waddan walbana uu si gaara oo ula dagaalamayo si guudna loola wada dagaalamayo ewel waxaa la dhihi jiray la dagaalamka argagixisada marka waa la bedelay oo waxaa soo baxay hadda waxaa loo culiyay ereya kaleeto oo ay ka mid yihiin c v e wax la yidhaahdo ama countering violence extremism in yacni qaabkii lagula dagaalamayay argagixisadana in la bedelo dadkana aysan u qaadanin in cid gaara loo dal leeyahay tusaale ahaan in yacni laga fakiro qof muslina inuu yani geysanayo falkaas halka markii hore awoodda la saari jiray marka argagixisada lala dagaalamayo hubka kala gedisan hadda waxaa la ysla qiray in diyaarado iyo madaafiic aanan lagu tirtiri karin qolyahaasi loona baahan yahay in fikir lagula dagaalamo sida uu sheegayo wasiirka amniga gudaha soomaaliya cabdirasaaq cumar maxamed midda kaleeto annaga dhallinyarada soomaaliyeed ee la mari habaabiyey ee falalka noocaan oo kale a ku jiro waa dhallinyaro soomaaliyeed aabba iyo habar soomaaliyeed baa dhalay waxaa loo baahan yahay waxay leeyihiin saaxiibbay leeyihiin waxay leeyihiin daris waxaa la rabaa iyadana sidii dadkaas fikirkaas qaldal la geliyo sidii looga bedeli lahaa dhallinyaro waxa ay is afahmayaan dhallinyaro kaleeto marka waxaan rabnaa dhallinyaradiina meesha fadhiso inaad ka qayb qaadataan sida dhallinyaradaas kaleeto waddo khatar ama laga yaaba inay isqarxiyaan ama laga yaaba inay falal xun oo ay ku kacaan in la bedelo fikir ahaanna lagu bedelo waxaa aragtiyo kala duwan ka dhiibtay dadkii lagu martigeliyey ee kasoo qayb galay waxaana shirkan lasoo gebagabayn doonaa maalinta berita iyadoo jawaab loogu raadin doono qaabka ugu habboon ee ay amniga iyo shacabku ku wada shaqayn karaan sida qabanqaabiyayaashu ay sheegeen jacfar kuukaay v o a muqdisho
galabnimo wanaagsan dhegeystayaal halka aad nagala socotaana waa idaacadayada galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a weli wararkii dowladda soomaaliya ayaan ku jiraaye dowladaha soomaaliya iyo imaaraadka carabta ayaa maanta xarunta madaxtooyada iyo magaalada ee magaalada muqdisho ku kala saxeexday heshiis uu imaaraadka carabtu dhinaca mushaharaadka ciidamada kaga caawinayo dowladda soomaaliya waryaheena magaalada muqdisho xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste ayaa warbixintan inoo soo diray
heshiiskan ku saabsan mushaar bixinta ciidamada ayaa waxaa si wada jira u saxiixay wasiirka wasaaradda maaliyadda safiirka dowladda imaaraadka u fadhiya soomaaliya iyo abaanduulaha ciidamada xoogga dalka madasha heshiiska lagu kala saxiixanaya ayaa ugu horreyn waxa ka hadlay abaanduulaha ciidamada xoogga dalka jenaraal cali baashi maxamed xaaji waxaana uu sheegay inay tahay wax lagu farxo in maanta dowladda imaaraadku ay ballan qaado bixinta qaar ka mida mushaaraadka ciidamada waxaana uu qeexay in tallaabadaasi ay soo dhoweynayaan waxaa farxad weyn noo ah maanta ciidan ahaan marka aan ka hadlo farxad waxaa noo ah in maanta aan u fadhinno mushaaraadka ciidanka oo ay qayb ka mida ay bixinayso dowladda imaaraadka carabta oo safiirka hadda nagala joogo ujeedadeedu waxay awalba in ciidanka aan mushaar u helno wakhti go'an iyo bil go'an oo si joogtaa loo bixiyo annaga waajabaadkana saaran xagga ciidanka oo tirada ciidanka oo sugan inaan helno waa xil annagana saaran inta kale hadalka waxaan u daynayaa wasiirka iyo safiirka waan ka mahad celinaynaa mucaawanadaas aad u ballaaran oo ay noo fidisay dowladda imaaraadku waxaan rajaynaynaa inay sii joogtayaan sidoo kale wasiirka wasaaradda maaliyadda maxamed aadan ibraahim fargeeti ayaa sheegay inay muddo badan dadaal ugu jireen xal u helidda mushaaraadka ciidamada waxaana uu nasiib wanaag ku tilmaamay in dowladda imaaraadku ay xilligan adag dowladda soomaaliya gacan ka siiso bixinta mushaaraadka ciidamada maanta waa maalin aad iyo aad muhiim inoo ah annaga in muddo waxaan ka shaqaynaynay sidii aan xal uga heli lahayn mushaaraad ka soo daahay ciidamada alxamdulilah waxaa maanta nasiib wanaag ah in maaragtay dowladda imaaraad carabta ay nagu kaalmayso sidaan u dabooli lahayn qaar ka mid ah mushaaraadka ciidamada waxaana aad iyo aad ugu faraxsannahay uguna hanweynahay in haddii wixii ka dambeeyo in ciidamada mushaaraadkooda si joogto ah ay u bilaaban doonaan bilihii soo tegeen iyagana maaragtay xuquuqdooda ay heli doonaan haddii ilaahay raalli ka noqdo waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa dowladda imaaraadka carabta oo maaragtay safiirkeeda hadda inta nala joogo uu matalayo in isaga shakhsiyan uu maaragtay iska saaray xil siduu u taakulayn lahaa walaalihii soomaaliya waxaa aad iyo aad kale muhiim u ah in hoos laga xariiqo in maaragtay taakulayntan hadda lana siiyey aysan ahayn mid maaragtay annaga aan ku xisaabtami karno mustaqbalka dheer laakiin ay tahay mid annaga hadda xoogaa maaragtay inta uu dhaqaalahan uu xoogaa liito lanugu taakuleeyo ugu dambayntii safiirka dowladda imaaraadka carabta u fadhiya soomaaliya maxamed al cismaani ayaa ka warbixiyey qorshahooda ku aadan mushaar bixinta ciidamada soomaaliya في ظل العلاقات الوطيدة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصومال imaaraadku waxa uu dowladda soomaaliya ka taageeraa dhinacyo dhowr ah oo ay ugu horeyso dhinaca ciidamada waxaana Soomaaliya ka taageeri doonaa bixinta mushaaraadka ciidamada waxaana arrimahaasi iskaashi kala sameynay wasaaradda maaliyadda iyo abaanduulaha ciidamada iyo wasiirka difaaca waxaanu kala saxiixanay heshiis isfaham ku dheehan yahay waxaana ay dowladda imaaraadku bixin doontaa mushaaraadka ciidanka sanadka soo socda iyo marxaladaha kale ee mustaqbalka للعمل قدما في تقديم الرواتب للش- للش- للجيش الصومالي خلال المرحلة القادمة إن شاء الله xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
v o a ayaad weli naga dhegaysanaysaan ciidanka badda puntland ayaa howlgallo ay sameeyeen ilaa iyo dhammaadkii bishii sebteembar ee lasoo dhaafay kusoo qabtay doonyo ay saaran yihiin shaqaale ajnabi ah oo ka badan boqol oo si sharci darro ah uga kalluumaysanaya xeebaha soomaaliya doonyahan ayaa saraakiishu sheegeen in laga leeyahay dalalka iiraan iyo yemen shaqaalaha saaranna ay isugu jiraan yemeniyiin iraaniyiin iyo dhowr iyo toban soomaali ah oo ilaalo ahaan ula shaqaynayay waryaheena magaalada boosaaso faadamo yaasiin jaamac ayaa arrintan ka wareysatay taliyaha ciidanka badda ee puntland admiraal cabdirasaaq diirye faarax
Ee, waxaan soo qabanay laga soo bilaabo September 28 ilaa hadda ee, sagaal duumood ee, saddex waa lasii daayey ee, lixna waa taagan yihiin ayagana sharciga la marinaya Ee, duumada doomaha waxay isugu jiraan ee, iiraaniyiin iyo yemeniyiin imise qof ayaa saaran baxrida iyo markii een, labada- laba dhinac loo kala saaro ilaa boqol iyo soddon qof baa saaran tiiba labaatan iyo shan labaatan iyo sideed bay udhexeeyaan waa waa iiraaniyiin dhammaantood ee, kuwa duumaha iiraaniyiinta duumaha yemeniyiintana dhammaantood waa iiraaniyiin inta badan doonyahan waxaa la sheegaa inay ilaalada saaran marka ay kalluumaysanayaan inay soomaali tahay wax soomaaliya oo saaran ma jiraan ha way jiraan niman baa saaran labalaba baa saaran labalabadaasna waa ilaaliyaal ayaga oo u adeega weeye waana hubaysan yihiin hubkoodina waa haynaa Dee howlgalka marka maadaama rag hubaysan saaran yihiin ciidamada baddu maxay kala kulmeen Ee, may ee, inta badan ee, lama dagaalamaan ee, markay ay ciidanka badda arkaan ee, gacmahay taagaan dooyahani sida aad sheegtay waxay ku kalluumaysanayeen sharci darro maxaa idinka qorshaysan marka haddii aad keenteen magaalada boosaaso kuwa la sii daayana way jiraane een, qaab noocoba loo sii daayay yes een, sharciga la mariyaa ee, wasaaradda kalluumaysiga ayaa go-aan ka gaadha dabadeedna ee, waa la ganaaxaa ganaaxa baa ku dhaca dabadeedna sharciga loo sameeyaa ee, kalluumaysiga hadday doonayaan inay kalluumaystaan markaasay kalluumaystaan maxaa lagu ganaaxaa iyo hadba heerkay ku xidhan tahay iyo tanka ee doontaasi ku xidhan tahay iyo inta kalluunaya sida sharci darraa sidaasaa lagu ganaxaa Ee, marka doon weyn oo kale haddii lagu qabto sharci darro maxaa lagu ganaaxaa ilaa soddon kun oo dollar waa gaarayaan ganaxooda howlgalkani ma kii ugu horreeyey ciidamada baddu ay ku soo qabteen doonyo sharci darro ku kalluumaysanayaba may in badan baan soo qabanaynay since eh, laga soo bilaabo 2012 ilaa hadda waa qabanaynay waa sharciga la marinayay waa imise doonyaha hore usoo qabateen wallaahi way gaari karayaan haddii hadda aynu statistic ahaan sameyno ilaa lixdamiyo doon way gaarayaan ilaa laba kun labayo toban ta deegaanka kasoo qabateen ee caluula Een, dadka reer puntland inta badan waxay ka cawdaan doonyahan sharci darrada ku kalluumaysanaya weliba kalluumaysatada inay dhib u geystaan Een, waxaana la sheegaa haddana inay dad soomaalii ay wakiilo u yihiin wakiiladaasi een, weli cidma ka qabateen ha waa ka qabanay hadda ka hor eh, laakiin wakiiladu de wakiil fiican waxaa jira magaranaysaa canshuuraha bixinaya iyo wakiilo tuug ah oo aan magaranaysaa canshuurta bixin oo la dhunta iyo laysamadaba aan qaadanin kuwaasna waa ku daba joognaa insha allah waanu sharciga keenaynaa Te- maxaad u sheegaysaan dadka soomaaliyeed marka Ee, waxaan u sheegaynaa dadka kalluumaysatada ah ee xalaal miiratada ah inay maraan sharciga cashuuraha iska bixiyaan qaataan laysanka sidaab kalluumaysataan kuwa aan lahayn laysanka ee tuugada ana inay waxay ogaanayaan inay ogaadaan in sharciga la marin doono Een, waxaa kaleba nuqdada kaleba dadka inaan u sheegay waxaa weeyaan kalluumaysatada haddii aad doontaada u goosato laysan laysanka waa inuu saarnaadaa doonta dusheeda ma aqbalayno laysan lagu sheegay inuu beriga yaallo doonta markii la qabto haddii ay sharci seeto sharcigeeda waa inuu miiskeeda saaran yahay taasaan uga- uga uga degayaa ugu dambayntii waxaad ii sheegtay howlgallo badan oo boqol ku dhow inaad ciidamada baddu ay ku soo qabteen doonyahan ee ka kalluumaysanaya xeebaha soomaaliyeed weli wax dhiba iyo howlgallo dad ay ku dhinteen oo aad gasheen ma jirtaa yas way jiraan ee, way dhici karaan ee, dhaawac way iman karaan ee, dhimasho way iman karaan ee, mararka qaarkood waxaa laga yaaba doomaha qaarkood inay kula dagaalamaan ee, waxaasoo dhan waa la kulannaa laakiin alxamdulilaahi ma badna wax badan maaha
kaasi waxa uu ahaa taliyaha ciidamada badda ee puntland admiraal cabdi- cabdirasaaq diiriye faarax oo u warramaya waryahayaga yaasiin waryahayaga faadamo yaasiin jaamac haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii hambalyada iyo heesaha waxaana inala socodsiinaya caashe ibraahim aadan caashe cuud iyo ibraahim xasan daandure
عريس الجيل يوم ولا لي حتى الكرم مغنى waa mar kale iyo barnaamijkii xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha toddobaadkanna waxaanu ku haynaa heese warwanaagsan iyo dhambaallo si qurux badan loo soo qoray oo dhammaantood ibraahimna markaan isha la wada raacay waxaad moodaa dadka inay isiraadeen malaha jimcahan qolyaha barnaamijka intaasii waraaqa idiin akhrinaya inaad soo dirsanayseen heese idiin saarayeen intaas soo dadaala dadka bixinaya maalin aad waraaqaha aad dirsanaysaan aad u qurxisaan ma u quuri weydeen mid aan dhibsado amaba aan is idhaahdo alleeleh warqadani in sidaas laga soo wanaajiyay ahayd kumaarag waraaqaha maanta hor yaalla saas mia aad iyo aad sida adigoo markhaati aad ka noqon kartid warqadda ugu horreysa aan bilaabay aabe maxamed garyare iyo caruurtiisa cabdirasaaq cabdiraxmaan cabdifataax cabdiwahaab cabdixaafid sabriin iyo sihaan aabe sheekh ow ciise muuse cadde iyo caruurtiisa iyo hooyo maryama xaaji maxamuud maxamed caruurteeda faaduma yaasiin jaamac waa wariyana v o a boosaaso iyo saygeeda maxamed siciid kashawiito iyo muxubo caduur nuux iyo caruurteeda iyo amran maxamed maxamuud iyo saygeeda maxamed bashiir maxamed iyo adeer jimcaale maxamed jimcaale dheere iyo waxay yidhaahdeen muumin salaad jaamac faadumo cumar dalmar iyo xamdi maxamuud ismaaciil iyo bishaaro sahal maxamed iyo saygeeda iyo batuulo maxamuud yuusuf iyo cabdisalaan axmed yuusuf iyo xaaskiisa iyo caruurtooda iyo cabdifataax jaamac yuusuf سعيد عثمان سعيد يو نعيمو يوسف عبدي يو شيخ عبد الرحمن أو عيسى موسى يو حاس كيسا يعرورتو يو فرحية أو عيسى موسى يو عرورتو دا يو حيرادين عول حسن إبراهيم يو محمود جامع محمد لما دتكاسنا وحاي همبليو يو هاستن بجعل هنا نيجارسيان سعيد شيخ أو عيسى موسى يو حيرادين مرودي سحاو محمد إسماعيل oo meherkoodu uu ka dhacay magaalada boosaaso dhowaan waxaana ay leeyihiin guur qeyr qaba inuu meherkaasi horseeda ayaan eebeeda kaga baryna aamin ayaan leenahay aniguna aamiin ayaan raacinayaa mid ka mid waraaqaha quruxda badan ee ibraahinow toddobaadkana soo gaaray ayaan soo qabanaya waxaa ugu horeysa shukri baadiyow iyo odaygeeda maxamed cali ibraahim iyo caruurtooda mulki baadiyow iyo odaygeeda xasan nuur muudde iyo caruurtooda safiyo baadiyow iyo odaygeeda cali xasan mahdi iyo caruurtooda shamse baadiyow iyo odaygeeda cali cumar wehliye xaliimo baadiyow iyo odaygeeda siciid jimcaale iyo caruurtooda mahad baadiyow iyo xaaskiisa maryan ruun iyo caruurtooda ubax baadiyow iyo sidoo kale saynab baadiyow iyo caruurtooda waa dhammaan ilmo baadiyow mahdi baadiyow iyo xaaskiisa faadumo baadiyow iyo caruurteeda xabiibo baadiyow iyo odaygeeda iyo caruurtooda iyo ruqiyo baadiyow odaygeeda iyo caruurtooda iyo ugu dambeyntii cabdulaahi baadiyow xaaskiisa iyo caruurtooda iyo dhammaan reer baadiyo waxay kala joogaan canada sweden maraykanka u k iyo muqdisho waxaanay hambaliyo tahaniyad ah oo diiran u dirayaan boqoradda xaliimo sheekh xuseen iyo boqorka cabdulle maxamuud weheliye oo loo yaqaano cabdulle baadiyow oo isniintii toddobaadkan ku aqalgalay magaalada muqdisho waxay u rajaynayaan lamaanahaasi xaliimo sheekh xuseen iyo cabdulle maxamuud weheliye cabdulle baadiyow in arooskoodaas uu ilaahay ka dhigo midkii waara ee wanaagsanaada ubad kheyr qabana lagu kala helo wiil iyo caano gabar iyo caanona ugu ducaynaynaa aamiin dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray maxamed shuuriye yuusuf iyo muumin shuuriye yuusuf iyo maxamed macalin cusmaan cagey iyo shariif cabdi weliye dadkaasi waxa ay joogaan maraykanka soomaaliya iyo dalalka yurub waxaanay jecel yihiin inay taaniyad aroos hawada u marayaan cali cabdi wehliye cali gaab iyo waxay yidhahdeen farxiyo macow cagay shankaroon loo yaqaano oo ku aqalgala gobolka hiiraan waxaanay leeyihiin ducada idinka waaye waxaan leenahay allah ka dhig arooskaasi kii bashbashii barwaaqo aad kala kulantaan ubad kheyr qaabana uu eebeeda kala siiyo intaanan soo qaban ibraahin oo heesta ugu horeysa oo ah hees anigoo aan u baxbaxsanayo weliba si weyn aan heestaasi uga helay aan ka hormariyo dhambaalkan gacanteyda ku jira waxa uu ka yimid cabdulaahi saleebaan faarax iyo hooyo xaliimo jaamac iyo sidoo kale xamde saleebaan faarax iyo nimco saleebaan faarax ismaaciil cabdixiniin iyo sidoo kale roodo cali guray iyo safiye ismaaciil iyo fu-aad xasan cali dhammaan dadkaasi waxay tahaniyad hawada u marinayaan jaamac saleebaan faarax iyo sabaax cabdiraxmaan awsaalax oo tobankii bishan oktoobar ay gabari ugu dhalatay magaalada burco ee gobolka togdheer ee somalilan gabadhaasi waxaa loo bixiyey safo waxaan leenahay safo soo barbaar oo noqotii dalkeeda dadkeeda iyo diinteedaba anfacda aamiin heestan caashoy waa jeclaan lahaa inaad noo raacayso waxaas leedahay alla xurmo badan idaa maadaama ibraahim aad tiri hees aan aada ugu baxbaxsanayo ha wax kala maahay laba codoo muddo hore iigu dambeysay dhegeystayaal fara badan oo barnaamijkan dhegeysanaan laga yaabin iyaguna sidaas oo kale ila qabaan codadkii qudhaada goormaa kugu dambeysay khadiijo maxamuud yuusuf qalanjo oo heesaysa yaa la heesaaya fanaankii faarax guuleed samatar abow abow ma dhoweyn haye
simee waayane Waa- ma soo dhowaan soo maaha mar hore hees ay wadajir ugu luuqeynayaan labadaasi fanaan faarax guuleed samatar iyo khadiija maxamuud yuusuf qalanjo heestii barkhad
sida tahay biciid balligii danood furcosoba ka helay balla xardhaney bilanti maqade sida tahay biciid balligii danood furcosoba ka helay balla xardhaney bilanti maqade biligu waa adiga farkhadu waa aniga biligu waa adiga farkhadu waa aniga ballanku waa kii runtahay biligu waa adiga farkhadu waa aniga biligu waa adiga farkhadu waa aniga ballanku waa kii runtahay geeyadi bureeqay wacadkee habeenayn waboog jacaylkuye hadaamqin mayayda ubelaye hadaamqin geeyadi bureeqay wacadkee habeenayn waboog jacaylkuye hadaamqin mayayda ubelaye hadaamqin
sida boqorkii wiilwaal bilahuu shirayaan oo jeedal buladliyo banaadirihu wadayaa bidhaan quruxsanow sida boqorkii wiilwaal bilahuu shirayaan oo jeedal buladliyo banaadirihu wadayaa bidhaan quruxsanow bilicdu waa ani basarku waa adi bilicdu waa ani basarku waa adi ballanku waa kii runtaaye bilicdu waa ani basarku waa adi bilicdu waa ani basarku waa adi ballanku waa kii runtaaye boqorgu firaano oo wacadkii habeenayn waa boog jacaylkuye hadamqin mayadaa u balaye hadamqin boqorgu firaano oo wacadkii habeenayn waa boog jacaylkuye hadamqin mayadaa u balaye hadamqin
irko ko beri samaaday helay buuritidaano oo baarka geedaha ubaxa uu ku badan yahay bidhaanta u ege
waa boog jacaylku iyo haddamqin mayada ubaleehe hay mayada iga ilaali yaa haada iigu dadaal biha caruurta xataa ma jeedaa ibraahimo caruurta qudhooda maaragtay markaad tiraahdo Haye.
haya haadhe ama aabba haadhe markay ku leeyihiin waa mayada iga ilaali unsoo maa Haye.
marka mayadaa u bala ee haddamqin bay leedahay khadiija maxamuud yuusuf qalanjo iyo fanaanka faarax guuleed samata waxaan filaya dhegeystayaal fara badan ibraahimowna heestaasi si weyn ay maanta u wada dhegeysteen dalabaadkoodii inaan ugu dhex darnay waa xusuus wanaagsan caasha noo soo qaban dhabalka dhabaal dhabaalkan gacanta ku hayo waxa uu ka yimid annaga oo kale ah baa la yiri axmed boos akabe iyo xuseen cabdulaahi cabdisahalle iyo mustafe cabdi maxamuud iyo maxamed boos akabe ibraahim waxaan garan waayey warqadani waaba fresh fresh waxaan ula jeedaa way cusub tahay oo waxaa lasoo diray shalay uun Een, markaan saan leeyahay waxay tahay dhowr goor ay magacyadan igu soo noqnoqdeen marka markaad barnaamijkan akrinayso oo dadweynaha aad u gudbinayso magacyada xataa dadka soo noqnoqdood baranaysaa moogta waxaa dhici karta in ay ah, laba jeer soo kala diraan waxaa dhici karta inay saaxiibo fara badan leeyihiin laba taaniyadoo kala gooniya darayaan waa gartay marka magacyada qaar baan garto aad iigu soo noqnoqda inta barnaamijkan aan waday laakiin warqadan waa mid mar kolleyba lasoo diray oo hadda fresh oo bishan oktoobar waa laba maalin waa maalin ka horunbaba lasoo diray waa tahay axmed boosa kabe ugu horeeya xuseen cabdulaahi cabdisahalle iyo mustafe cabdi maxamuud iyo maxamed boosa kabe iyo khatra cabdi xasan iyo maxamed axmed maxamed iyo nuur axmed maxamed hasaate si qurux badan bay u qoran tahay toddoba magacna way ku qoran tahay aad bay u mahadsan yihiin waxaa halkan hambaliyo dhalasho uga diraynaa bay idhaahdeen mustafe axmed maxamed waxa uu ku magac dheer yahay mustafe fuwe iyo faadumo maxamed oo maanta bay idhaahdeen hadda maanta waa maantadee taariikhda markay ahayd bay idhaahdeen ah, shan iyo tobankii bishan oktoobar ee sanadkan laba kun shan iyo tobanka ay gabar ugu dhalatay gobolka sool waxaanan leenahay bay idhaahdeen ah, ilaahay ha ka dhigo tii dadkeeda diinteeda iyo dalkeeda anfacda aamiin bay leeyihiin aniguna aaminta kalen ku daraya dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray maama xaliimo xaaji yabarow iyo odageeda axmed faarax iyo caruurtooda nuurto xaaji yabarow iyo caruurteeda muuse axmed faarax iyo xaaskiisa xaawo sheekh xuseen iyo caruurtooda cusmaan cumar wehliye jenaraal cusmaan gaskas iyo xaaskiisa iyo caruurtooda iyo abuukar cumar wehliye iyo xaaskiisa iyo caruurtooda iyo khadiijo cumar wehliye iyo caruurteeda iyo waxay yidhahdeen caasho cumar wehliye iyo caruurteeda zahro cumar wehliye zahra burunkiyer iyo waxay yidhahdeen dhammaanba reer cumar wehliye dadkaasi waxay kala joogaan meelo kala duwan oo dunida ah waxayna hambalyo iyo heesta bay jecel yihiin inay gaarsiiyaan boqoradda xaliimo sheekh xuseen iyo boqorka cabdulle maxamuud wehliye cabdulle baadiyow oo toddobaadkan ku aqalgala bay yidhahdeen magaalada muqdisho waxayna leeyihiin aqalgalkiina inuu eebbe idinka la siiyo ubad kheyr qaba ayaan eebbe idinka kaga baryaynaa islamarkaasina aad kala kulantaan bashbashi barwaaqo aamin ayaa lenahay aniguna aamin ayaan raacinayaa dhambaalkana waxa uu ka yimid abwaan xuseen maxamed cali iyo hooyo aaminah aadan ah, buluke iyo xaawo maxamed cali iyo ismaaciil xuseen farjar iyo axmed kayse cabdiraxmaan cabdisayid khadiija maxamed maxamuud iyo sidoo kale cabdiwahaab waa ka magacyadii ugu horreyn baa laga soo qaatay warqadda aad baa loo soo qurxiyey loona soo gaabiyey dhammaan qoyska reer xuseen farjar iyo maxamuud cali maxamed iyo raxmo cali maxamed waxa ay kala joogaan ceergaabo baran hargeysa maraykanka iyo yurub waxaanay hambalyo aan la soo koobi karin hawada u marinayaan boqorka baa la yiri cabdisamed cismaan batrool iyo boqoradda faadumo cali guure oo meherkoodu ka dhacay dalka britain ducada waxaa la yiri waa caashucuud waa tahay meherkaasi ka dhacay dalka britain ee dhex maray cabdisamed cismaan batrool iyo boqoradda faadumo cali guur waxaan u rajaynayaa eh, meherkaasi inuu u horsedo aroos waara oo farxad leh ubad wanaagsan lagu kala helo oo caano iyo nabadna wata heesta kale ee dhegeystayaasheen usoo qabanayno waa ergo iyo codkii zahro ilays
ubadka sida loo korsheeye afiya dhaqan loo bara jacaylkaas ruubsan iyo wanaag lagu ababiya ubadka sida loo korsheeye afiya dhaqan loo bara jacaylkaas ruubsan iyo wanaag lagu ababiya dhammaanay isaamina ayaha cashaqa kasbada
haye ibraahin heesta madaxaad u ruxday aadna aad uga helaysay xaggee haa, adigu laftaada maaragtay aad iyo aad aaday kugu socotay haye mar haddii la yidhi filibacbal haye waxaad gasho kii og baa runtii oori loo noqdaa run halkaasay ku caddahay soo maaha waa dhammaatay sheekadaas been badanaaye baan maqli jirta markaan carruurta hadda waxay taagan tahay oo run badanaaye sahraylahi socodkeedii macaana iyo heestaasi ergo intaasi aan ku dhaafno ibraahim heestaasi waxaan filayaa dhegeystayaal fara badan oo barnaamijkan dhegeysanayna inay iyaguna leeyihiin run badanaa gabadhu waa tahay dhambaalkan aan soo qabto quruxda badan waxa uu ka yimid hooyo aamina maxamuud ismaaciil iyo saciid cabdi xuseen iyo axmed cabdi xuseen iyo nimco cabdi xuseen ibraahim cabdi xuseen iyo cabdiraxmaan axmed maxamuud iyo cabdulaahi axmed maxamuud iyo maxamed axmed maxamuud dhammaana dadkaasi waxay hambalyo aan la soo koobi karin hawada u marinayaan cabdisamed cismaan axmed iyo faadumo cali guure oo meherkooda uu ka dhacay dalka britain gaar ahaana magaalada london ducada waxaa layidhi waa xaggiina weliba hees u gaara qoyskan ah loo xulo gaar ahaan baa layidhi hees duca ah sida heesta dejiya ee cabdirasaaq anshax uu qaado haddii aad awoodaan baa laleeyahy ibraahim bal wax ka dheh heesoo ka daran heestaasi ah ayaan dhegeystayaal idiin haynaa sida markii horeba ay caasho barnaamijka furitaankiisa idin kugu sheegtay dhambaalkan waxaanu ka helay cabdicasiis sheekh rashiid iyo firdowse xasan mahdi iyo cabdixamiid maxamuud iyo aabe xasan mahdi iyo eedo sacdiyo waxaana dhammaantood ay hambalyo u darayaan raxmo xasan mahdi iyo waxay yidhahdeen xasan maxamuud oo arooskooda uu ka dhacay dalka norway waxayna arooskaas ugu duceynayaan in ay bashbash iyo barwaaqo la kulmaan islamarkaasna eebbo uu kala siiyo ubad kheyr qaba aamin ayaan leenahay aniguna aamin ayaan raacinaya dhambaalkana waxa uu ka yimid cabdinaasir mursal iyo caruurtiisa iyo cabdiraxmaan mursal iyo caruurtiisa iyo eedo carfi maxamed rasaas iyo gabadheeda faadimo cabdirasaaq iyo sidoo kale eeda nasraha mursal iyo gabadheeda qaali baa la yiri iyo adeer yuusuf maxamed xasan iyo caruurtiisa nimco ilka case maxamed rasaas iyo sidoo kale cabdifataax ilka case maxamed rasaas iyo saado ilka case maxamed iyo caruurteeda iyo cabdulqaadir ilka case maxamed rasaas iyo caruurtiisa iyo ugu dambeyntii cabdifataax ilka case maxamed rasaas dhammaan dadkani waxay kala joogaan baa la yiri buuhoodle garoowe muqdisho nairobi ohio colombos iyo sidoo kale minnesota waxaanay hambalyo dhalasho u dirayaan cumar ilka case maxamed rasaas iyo marwadiisa roode yuusuf cali oo ay gabadhi ku dhalatay magaalada buuhoodle taariikhdu markay ahayd shan iyo tobankii bishan oktoobar ee sanadkan laba kun shan iyo tobanka waxaana loo bixiyey gabadhaasi raxma waxay leeyihiin ducada waa xaggiina raxma soo barbaan ayaa- ayaan leenahay oo noqotii dalkeeda dadkeeda iyo diinteeda wax wanaagsan u tarta aamiin aamin dhambaalkana wuxuu naga soo gaaray aabbo cumar ibraahim iyo caruurtiisa iyo aabbe xasan ibraahim iyo caruurtiisa iyo hooyo xaliimo cabdiraxmaan iyo caruurteeda iyo hooyo xabiibo xuseen iyo caruurteeda eedo faadumo sheekh iyo caruurteeda luul xuseen ibraahim iyo caruurteeda iyo jamiilo xuseen iyo caruurteeda sheekh ciise amiin ibraahim iyo caruurtiisa iyo cali cumar ibraahim iyo caruurtiisa iyo aabe isxaaq cabdiraxmaan iyo caruurtiisa doctor farxaan xuseen ibraahim iyo waxay yidhahdeen doctor cabdiraxmaan cumar ibraahim xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo shanti xasan ibraahim eedo xabiibo macalin iyo caruurteeda iyo maxamed xuseen iyo xaaskiisa dhammaan dadkaasina waxay kala joogaan soomaaliya iyo dalalka dibadda waxaana ay hambalyo u dirayaan cali xasan ibraahim iyo xaaskiisa sangaabo isxaaq cabdiraxmaan oo arooskooda uu ka dhacay garowe waxaana ay leeyihiin allah ka dhiga arooskooda mid ay ku nastaan oo ay ku nagaadaan aniguna aamin ayaan raacinaya aniguna waxaan soo qabanaya ibraahim oo meher tobankii bishan oktoobar ka dhacay magaalada boosaaso waxaana dadka diraya ka mida intaana sheegin dadka loo dirayo aabe maxamed garyare iyo caruurtiisa oo kale ah cabdirasaaq cabdiraxmaan cabdifataax iyo sidoo kale cabdiwahaab iyo cabdixaafid iyo saabriin iyo sihaam waxaa kaloo asxaabta diraysa ka mid ah aabe sheekh aw ciise muuse cadde iyo caruurtiisa iyo hooyo maryama xaaji maxamuud maxamed caruurteedana way ku jiraan iyo faadumo yaasiin jaamaciyo saygeeda maxamed saciid kaashawit oo aan salaamaya hadday dhegeysanayaan iyo sidoo kale muxubo cabdinuur nuux iyo caruurteeda amran maxamed maxamuud iyo saygeeda maxamed bashiir maxamed iyo adeer jimcaale maxamed yusur waxa uu ku magac dheer yahay jimcaale dheere muumin salaad jaamac suurdheere iyo sidoo kale faadumo cumar dalmar iyo xamdi maxamuud ismaaciil iyo bishaaro sahal maxamed iyo saygeeda iyo batuule maxamuud yuusuf iyo cabdisalaam axmed yuusuf xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo cabdifataax jaamac yuusuf siciid cusmaan ah, siciid iyo nicimo yuusuf cabdi iyo sheekh cabdiraxmaan aw ciise muuse xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo farxiye aw ciise muuse iyo caruurteeda iyo cawil xasan ibraahim waabaan ku xiiqa warqadaniyo dhammaan baa la yidhi iyaana ka tegin qofka u dambeeya waa maxamuud jaamac maxamed dhammaan dadkan waxay hambaliyo meher u dirayaan siciid sheekh aw ciise muuse iyo marwadiisa xaawo maxamed ismaaciil meherkooda waxa uu tobankii bishan oktoobar ee sanadkan laba kun shan iyo tobanka ka dhacay magaalada boosaaso waxay leeyihiin meherkaasi waxaan u rajaynaynaa inuu noqdo midkii uu ku xigo aqalgal ee uu kusii xigo ubad wanaagsan wiil yacaano gabar yacaano aamiin waa tahay caasha dhabbaalkan wuxuu naga soo gaaray shukri baadiyow iyo odageeda maxamed cali ibraahim iyo carruurtooda iyo mulki baadiyow iyo odageeda xasan nuur muude iyo carruurtooda iyo safiye baadiyow iyo odageeda cali xasan mahdi iyo carruurtooda shamse baadiyow iyo odageeda cali cumar weheliye xaliimo baadiyow iyo odageeda siciid jimcaale iyo carruurtooda mahad baadiyow iyo xaaskiisa maryan ruun iyo carruurtooda ubax baadiyow zaynab baadiyow iyo carruurteeda iyo mahdi baadiyow iyo xaaskiisa faadumo baadiyow iyo carruurteeda xabiibo baadiyow iyo odageeda iyo carruurtooda ruqiye baadiyow odageeda iyo carruurtooda cabdulaahi baadiyow xaaskiisa iyo carruurtooda iyo dhammaanba reer baadiyow waxay kala joogaan kanada sweden maraykanka u k iyo muqdisho waxayna hambalyo kal iyo laaba iyo heestan bay jecel yihiin inay u diraan boqoradda xaliimo sheekh xuseen iyo boqorka cabdulle maxamuud wehliye cabdulle baadiyow oo ishriintii toddobaadkan ku aqalgalay magaalada muqdisho waxayna leeyihiin aqalgalkiina kala kulma bashbash iyo barwaaqo ee banaahayda kala siiyo obad kheyr qaba aamin ayaana nagula leenaha heestan dhegeystayaashan usoo qabanayna caasho waa xayaad codkii macanaa ee xasan aadan samater
iyo shiiban doorsaday haweenku jacaylkooda dhiniyo dhaqashada ka doortiyey hawsan iyo shiiban ka doorsaday haweenku jacaylkooda dhiniyo dhaqashada ka doortiyey
inan soo dhaweeye uma dhiganin caashaqa inan soo dhoweeye xayaade hadhibaadsada adiga igu dhaaliye xayaade hadhibaadsada adiga igu dhaaliye dabankaaga xadalayey adeegiyo labin jalayey sunayaasha dhinayadayey isahaa u dhaadhacayey sidaadhayda caanaha ilkahaaga dholka sidaadhayda caanaha ilkahaaga dholka timahaaga dhiri fashada dabaylu haddadhina u rogaya dhameelka hawdiyo haddaa tahay unguri dhugo hawdiyo dhameelka hawdiyo haddaa tahay unguri dhugo adhuundaangumarila dhundaangumarila dhundaangumarila kumarila dhuntaan kumarila hawdiyo haddaa tahay unguri dhubo hawdi dhameelka hawdiyo haddaa tahay unguri dhubo kuuntaan aangumarila kunaangumarila kunaangumarila kumarila kunaangumarila helay iyo dhaqanka xoola quruxdiisa geel dhalay iyo dhaqanka xoola dhararwal sidaatay dugashaad ku roontay dhararwal sidaatay dugashaad ku roontay ilolahanka gidahayey intaloogu dowgalayey gureeri cashaqayey dacdaygu kamarayey bal waxaan ku dhaabsado buudhigooba helayaa bal waxaan ku dhaabsado buudhigooba helayaa agadhiiri ifashada dabaylu adadhina u rogaya dhameelka hawdiyo haddaa tahay hunguri dhubo hawdiyo dhameelka hawdiyo haddaa tahay hunguri dhubo untaanu ugumarinaa Kumarila, kumarila, kumarila. dhameelka hawdiyo haddaa tahay hunguri dhubo hawdiyo dhameelka hawdiyo haddaa tahay hunguri dhubo undaangumarida
codkii macaana xasan aadan samatar iyo heestii xayaad intaas haddaan kaga gudubna caasho dhambaalka ugu dambeeya gacanteeda waxauu naga soo gaaray aaba abuukar baraki iyo hooyo shariifo maxamed sheekh xasan adeer cali baraki iyo eedo khaliijo baraki iyo eedo barne baraki iyo cabdulaahi abuukar baraki iyo sakiyo abuukar iyo waxay yidhaahdeen maa'ido abuukar iyo cabdisalaan abuukar iyo cabdicasiis abuukar maxamed cali baraki ibraahim cali baraki aadan cabdulaahi baraki cabdishakuur cabdulaahi baraki abti maxamed sheekh iyo habo faaduma axmed maxamed nuur iyo waxay yidhahdeen yuusuf sheekh iyo dahabo maxamed iyo fartuun maxamed iyo maxamed cabdulle maxamed iyo waxa ay yidhaahdeen maxamuud aadan muumin dhammaan dadkaasi waxa ay tahniyad gaarsiinayaan maxamed abuukar baraki iyo nuuro maxamed sheekh oo gabadh ugu dhalatay islii xaafadda islii ducada caasho cuudle waaye caashahaye gabadhaasi ku dhalatay xaafadda islii deegaanka kamakuuja waa tahay gabadhaas waxaan ugu ducaynayna inay soo weynaato ay noqoto gabar wanaagsan waalidkeed dalkeeda iyo dadkeeda iyo diinteedaba wax u tartaa dhambaalka dhinacayga ugu dambeeya waa mid ka mid a labada dhambaal ee dhinacayga ugu dambeeya ibraahino waxaa ugu horeeya midkan aan hayo hooyo xaawo maxamuud ismaaciil waa xaawo deeqe iyo kaltuun cismaan axmed iyo caashe cismaan axmed mawlid cismaan axmed iyo faadumo cismaan axmed aamine leyle cismaan axmed iyo amaal cismaan axmed axmed cismaan axmed khaalid cismaan axmed iyo fatuux cismaan axmed iyo naciime cismaan axmed iyo nimcaan cismaan axmed dhammaan qoyska reer cismaan batrool oo kala jooga ceerigaabo hargeysa iyo dalka ingiriiska waxay hambaliyo aan la soo koobi karin u dirayaan boqorka iyo boqoradda baa layidhi cabdisamed cismaan axmed iyo faadumo cali guure oo meherkoodu ka dhacay britain gaar ahaan magaalada london waxay leeyihiin meherkaas waxaan u rajaynaynaa in uu noqdo midkii uu ku xigo aqalgalka loo aayo dhambaalkan ugu dambeeya haddaan raaci ibraahina waxa uu ka yimid waa dhambaal aroos waxaana dadka diraya ka mid ah cabdi maxamuud dinax iyo axmed maxamuud dinax iyo sidoo kale cali maxamuud dinax xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo xaawo maxamuud dinax saygeeda iyo caruurteeda iyo safiye maxamuud dinax saygeeda iyo caruurteeda iyo cabdulaahi maxamuud dinax waxauu ku magac dheer yahay cabdulaahi faa'iido iyo sidoo kale hooyo maryan aadan nagaas maryan shaah iyo caruurteeda iyo hooyo caasho geelle iyo hooyo xaawo maxamuud shirwac iyo sidoo kale hooyo safiyo meygaag iyo maxamuud maareeye iyo ugu dambeyntii maxamed maareeye dhammaan dadkani waxay kala joogaan maraykanka sweden muqdisho gaalkacyo iyo galdogob waxaanay tahnida rooso u dirayaan caruuska iyo caruusadda baalyiri xasan cabdi maxamuud iyo gacalisadiisa idil saciid oo ku aqalgalay dalkan maraykanka taariikhdu markay ahayd labaiyo tobankii bishan oktoobar ee sanadkan laba kun shan iyo tobanka habeennimada isniinta baa layidhi waxaana leenahay guurkiina guur khayr leh gurigiinana gurinagi guulow ka yeel bay leeyihiin anigu waxaan leenahay aamiin dhegeystayaashanna waxaan usoo qabanaynaa heesta halkudhigeedu yahay hiil baan kaa doonayaa waxaa ku luqaynaya mukhtaar shariif iyo surqa cabdulaahi surqa yari iyada ayaanan dabcan kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan barnaamijkan oo kale intaan ku kulmi doono waa ibraahim xasan garabey daandurey iyo caashe ibraahim aadan caashe cuud oo idinkaga tegaya sidaas iyo nabad gelyo
jacayl baa igu habsaday si fudud buu ii hantiyey akiyon waxba iila harin ahujuumu ii yimi habeen waa ii dharar kurdiyo ma aqaano jib ujeeddada hadafka gow anuun waxba ku hambay hawshowod ila qabata iyo hiilban ka doonaya habeen waa ii dharar kurdiyo ma aqaano jib ujeeddada hadafka gow anuun waxba ku hambayin hawshowod ila qabata iyo hiilban ka doonaya
heestaasi macaan waxa ay qayb ka ahayd barnaamijkii hambalyada iyo heesaha caashe ibraahim aadan iyo ibraahim xasan daandure ayaana la socodsiinayay halkaad kala socotaana waa idaacadda v o a oo toos idinkaga imaaneysa magaalada washington waa maalin sabti ah bisha oktoobarna waa toddobiyo toban sanadka labada kun shan iyo tobanka shan iyo tobanka waxaa idaacadda idiin daadihinaya ismaaciil xuseen farjar iyo anigoo ah maxamed colaad xasan haatana mid ka mid a xarumaha ugu sarreeya ee daraasaadka afrika ayaa soo saartay warbixin lagu eegayo sababaha ka dambeeya khilaafaadka ka qarxa qaaradda afrika iyo waxyaabaha dhaliya argagixisada qaaradda warbixintan ayaa lagu eegay doorka ay madaxdu ku leeyihiin arrimahaasi iyo waxay ka qaban karaan wariyaha v o eda anita pawl ayaa tilmaamaysa in natiijada daraasadan ka soo baxday ay tahay in sababaha dhaliya arrimahan aanay ahayn kuwo mar kasta loo maleeyo xuseen barre ayaa faahfaahinta inoo haya
argagixisada iyo xagjirnimada isa soo taraysa ee qaaradda afrika ayaa waxa ay leeyihiin sababo dhaliya oo xoog badan yaki selye oo ah madaxa macadka diraasaadka amniga ee bretoria koonfur africa ayaa tilmaamaya in sababta ugu weyn ee dhalisa xagjirnimada ay tahay arrin muran abuuri karta taasi oo uu ku sheegay inay tahay siyaasadda maraykanka
is the policies and actions of the United States and its Western allies. Let's be clear.
ama ulakac ha ka ahaato ama waxaanay ugu talagelinba ha ahaatee arrinta ugu weyn ee argagixisada caalamiga ah dabada ka riixaysa ayaa ah siyaasadda iyo tallaabooyinka ay dowladda maraykanku qaadayso iyada iyo dalalka taageersan ee reer galbeedka si cad aynu u hadalno nigeriya iyo kenya iyo dalal kale jawaabtii ay xukuumaddu ka bixisay falalkii argagixiso waxa ay sii murjisay mushkiladdii laakiin isha ugu weyn ee qaxootiga iyo deganaansho la'aantu waa soomaaliya suuriya libiya ciraaq iyo afghanistaan dhammaantoodna waa dalal uu maraykanku faragelin ku sameeyey waxaanay taasi dhalisay qalalaaso iyo xasilooni darro iyo weliba deganaanshiyo la'aan gundhiga daraasaddan muranka abuuraysa ee uu seelye diyaariyey ayaa uu ku tilmaamayaa mid digniin xilligeeda ku beegan u noqonaysa maraykanka oo toddobaadkan dalka kameruun ee galbeedka afrika u diray saddex boqoloo askari oo la dagaalamaya kooxda boko xaraam laakiin dhinaca kale waxa uu sheegay in xukuumadaha afrikaanka ay canaanta dhankooda qayb ka leeyihiin waxaana uu sheegay in tusaale ahaan boko xaraam ay ku bilaabantay iyadoo uu sheeganaysay inay yihiin koox ka horjeeda faqriga iyo sinaan la'aanta iyo cadaalad darrada dadka baahan haysata sidoo kale al-shabaab ayaa labadii kun iyo lixdii soomaaliya ka bilaabantay iyadoo ahayd koox kacdoon waday ka hor intii aanu isku bedelin urur argagixiso ah sidoo kale daraasadda ayaa waxa uu ku sheegay in alqaacida oo ah ururka ugu caansan argagixisadu in uu si maxalli ah ku bilaabmay ee aanu dibadda fikirkaasi ka iman When I speak of these big trends and external developments, it is always important to make the point.
markaan ka hadlayo dhammaan ururada caalamiga ah ee argagixisada waxaa muhiim ah in la caddeeyo in dhammaan argagixisadu ay si maxalliya u bilowdeen arrimaha la xidhiidha hayb kala sooca maamul xumada fursad la'aanta waa waxyaabaha tusaale ahaan keenay in usaama bin laadin uu ka goosto sacuudiga sidoo kale argagixisada afrika waxay ku bilaabmeen iyaga oo arrimo gudaha dalalkooda ka cadhaysan ee ma jirin ajande caalami ah oo ay lahaayeen isweydiinta haddaba ayaa ah waxyaabaha ay madaxda afrika kala bixi karaan diraasaddan cusub ee wax ka beddelaysa xaaladaha argagixisada yaakii selyah ayaa tilmaamaya in jawaabtu ay tahay mid fudud laakiin howlgal u baahan waxaana uu xusay in xalku uu ku jiro iyada oo la nadiifiyo xukuumadaha jira lana kordhiyo fursadaha shaqo dadka waxbarasho loo abuuro iyo weliba nolol fiican oo loo siman yahay
aad buu mahadsan yahay waryahayaga xuseen barre aadan oo nala socodsiinaya warbixintaasi anita bawl ay soo dirtay halkaad nagala socotaanna waa v o a waxaa idaacaddeeda la socodsiinayay ismaaciil xuseen farjar anigoo maxamed cola xasana idaacaddeenii galabnimana intaa ayaan ku soo gabagabaynaynaa
This program has come to you from the Voice of America, Washington.